Deegaanka Shabeelle oo qiyaastii soddon kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira xaalado adag oo dhanka nolosha ah haba uga sii daraato biyo la-aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi hoonka iyo biyo-yarida ka jirta deegaankaasi ayaa waxaa sababay warihii oo guray maadaama lagu jiro xilli jiilaal ah sidoo kale ceelbiyo dhowaan laga hirgeliyay deegaankaasi ayay biyihiisu noqdeen kuwo dhanaan oon la cabi karin maxamed deerow barrow oo ah gudoomiyaha deegaanka Shabeelle ayaa ka warbixiyay biyo la-aanta iyo baahiyaha ka jira deegaankaasi deegaanka shabeelley een, dayac aad iyo aad ayaa aad ugu jira xagga biyo la-aanta een, iskuul la-aanta musqulo la-aanta caafimaad la-aanta intaas waa ka dayacan tahay dhanka biyaha aad iyo aad aan ugu xunnahay weliba sida ugu badan dhanka biyaha in laga caawiyo waktiga hadda la joogo dhanka biyaha in laga caawiyo aan aan codsanaynaa Een, mararka qaar waxaad arkaysaa qof oo maxaan ku yidhahdaaye een, habar ciyaalkeeda macnaha ilaa iyo toddoba sideed yihiin oo xaafad kale macnaha koobka biyaha ka soo qaadanayso oo xaafadeedii biyo ka waaysay oo meelay biyo u doontana aan lahayn oo iska rafaadsan oo gaari aan ciidan isleeyahay oo meesha iska oo meelaha iskaga socdo macnaha ciidamada jubbaland ay wataan war biyo iiga shuba dheheys barkadihiina waa mar yihiin oo meesha ceel ma laha een, maxaan ku yidhahdaaye ma laha een, een, baldoos ma laha dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka inay xagga biyaha iyo waxyaabaha noocaas ay naga soo caawiyaan si kastaba ha ahaatee bulshada deegaankani ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah kuwaasoo ay ugu daran yihiin biyo la-aanta ka jirta deegaanka oo saameysay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi iyo sidoo kaleeto deegaanku aan lahayn adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwa la midka ah